alxamdu lilaah rabi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacala aali muxamed xadiidka shan boqol iyo sideed iyo toddobaatan waa can sacdi bni abi waqaasin waxaa laga soo wariyey radia allahu canhu ilaahay raalliha ka noqday qaala inuu yihi ilxaduu liya laxdan yacni markaa ii iila iil ii iila ilxadu yacni ii iila liya laxdan aniga markaa iil ii iila yacni luxud ii sameeya luxudkuna waxa weeye waa in marka xabaashii marka la qodo toos loo qodo yacni qumaati baa marka hore loo qodayaa marka la fogaado ayaa xaggii qiblada loo loo leexinayaa oo waa iilka aynu naqaano iil baa inaguba aynu idhahnaa iil ayaynu idhaahnaa wansibuu calaya allabina nasbaa wansibuu yacni markaa iga taaga calaya korkayga waxaa markaa ku dhidibtaan wansibuu dhidba calaya korkaygana waxaa ku dhidibtaan allabina labanka yacni markaa nasban dhidib ku dhidba bimacnaa wuxuu tilmaamayaa dhisa markaa laban intaa dhistaan godka afkiisii ku awda godka afkiisii ku awda oo ku dhiso oo yacni meeshii markaa waxa weeye dhulkii iyo yacni qarkii sare yacni labada markaa waxay isugu qabataan labanaa ku dhisteen labanaa ku dhisteen sidaas iyadaa markaa isugu qabta kamaa sunica birasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam sidii rasuulkii ilaahayba lagu sameeyey xadiidku waxa uu sheegayaa sacdi bnu abi waqaas inuu markaa ku dardaarmay in iil lagu aaso oo aan kala jeex lagu aasin waxaana jira laba nooco markaa yacni maydka loo aasaa jirta mid waxa weeye markaa waa jeexid oo xabaashii inta sidaa loo qodo marka dambe dhexda inta laga jeexo halkaa dhexda ka jeexan maydkii inta la dhigo dabeedna markaa foosto iyo wuxuun markaa in la saaro ama waxa weeye qoryo markaa yacni sidaa loo simo oo dabeedna jawaano iyo wax korka laga saaro inta qoryo la simo yacni jawaano iyo markaa yacni baco markaa la saaro oo dabeedna ciiddiina korka laga saaro ama foosto markaa yacni la kala jeexay ama jiingad iyo wax saha loo saaro ciiddiina korka laga saaro marka maydka dhexda ayuu jiifaa dhexda ayuu jiifaa yacni markaa waa dhexdaa laga jeexay waa jeexid baa la yidhahdaa nooca kalena waa e oo waa kaynu markaa sida badan isticmaalno oo ma yacni xabaashii sida qumaatii loogu qodayay xagga qiblada in loo leexiyo hoos loo qodo oo xaggaa qiblada in loo iilo labadaa nooc weeye labadaa nooc weeyaan waxa fadli badan iilkaa fadli badan in la iilo oo aan kala jeex laga dhigin baa fadli badan waxaana markaa yacni soo arooray xadiid sheegaya sunanka qaarkood ay soo wariyeen oo sheegaaya allaxdu lanaa washaqu lihayrina yacni marka iilka innagaa iskale haddaynu muslimiinta nahay laakiin kala jeexidda waxa iskale ciddaan muslimiinta ahay bimacnaa yacni yuhuud iyo nasaare iyo kuwaasaa leh yacni gaalada iskale laakiin innagu waxaynu leenahay iilkaynu leenahay xadiidkan adigu markaa maqaal baa ku sugan ha yeeshee culamada qaarkood waa taxsiiniyeen oo waa xadiis markaa xasan ah yacni sida markaysa waxa markaa yacni raajix ah waa xadiis xasana weeye xadiiskaasi markaa waxa uu tilmaamayaa in laga fiican yahay buu tilmaamayaa yacni markaa shaqiga ama kala jeexidda in markaa waxa weeye uu bannaan yahay shaqigu oo markii la yidhi washaqu lihayrina waxaa dhici karta in laga fahmo inaanu bannaanayn oo maadaama gaalo loo nisbeeyey tashabuha gaaladuna aanu bannaanayn dee waxaaba dhici karta in lays yidhaahdo waxa weeye mama bannaana yacni jawaab arrinkuna sidaas ma aha ee waa bannaan yahoo daliil buu leeyahay daliilkana waxaa ka mid ah yacni wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam madiine waxaa joogay laba nin oo u midna markaa iilo oo iilka sameeyo laba nin oo xabaalaha qodaa jiray labadaa ninee xabaalaha qodaa mid iil buu xabaasha ka dhigi jiray midna waa kala jeexi jiray midna waa kala jeexi jiray yacni wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam bay madiine joogeen nebigu uma diidin oo kama nahyiin markaa taa waxaa laga qaadanayaa inuu u taqriiriyey oo u sugay baa laga qaadanayaa taasina waxay ku tusinaysaa inay bannaan tahay oo wuxuu nebigu ka aamusaa sala allahu alayh wasalam jawaas baa lagu xambaaraa inay bannaan tahay sidaas aawadeed washaqu lihayrina marka leeyahay waxaa lagu xambaarayaa karaahatu tandiih ayaa markaa lagu xambaarayaa in waxa weeye laga fiican yahay oo laga fadli badan yahay oo karaaho markaysaga xoo tansiih looga jeedo inay markaa tahay waxa markaa yacni diidmada la diidaya taasina ma diidayso jawaaska oo bannaanaanshaha ma diidayso laakiin afdalku waxa weeye waa in markaa yacni la iilo weeya xadiiska sidaas iyadaa sheegaya in labadaa nin jireen waxa weeye markaa waa xadiis xasana sheekh albaane waxa uu ku taxsiininayaa janaa'iska iyabuu ku taxsiininayaa waa xadiis xasana weeye xadiiskaasaa laga qaadanayaa inay markaa bannaan tahay axaadiista laga qaadanaya ayuu ka mid yahay culammada markaa yacni dhammaantoodna waxay qabaan in markaa uu bannaan yahay ee shaqiga ama kala jeexu inuu bannaan yahay alleeley waxa weeye imaam axmed baa waxa uu yidhi waa karaahiyo karaahatu tansiih weeye in markaa waxa weeye cudurdaar la'aanteed in kala jeexa loo sameeyo cudurdaar la'aanteed wuxuu ka tilmaamayaa haddii dantu ay keensato oo markaa xabaashii haddii la iilo ay dumayso xaalka noocaas oo kale ah waxaa la samaynayaa karaahaba kuma jirto markaase waxaa la samaynayaa shaqiga a meeshoo kale hadday tahay meel aad u jirixsan oo waxa weeye aan ilmaynba oo mar kastoo xaggan loo iilo markaad iska dumaysa un hadday caynkaa tahay shaqigaa loo wareegayaa la samaynaya cudurdaar baa jira markaa keensaday marka xaalka noocaasa wax iil la yidhaahdo lama samaynayo wax iil la yidhaahdo lama samaynayo sidaas iyada ah weeyaan ruuxiina haddii waxa weeye isagoo dee yacni haddii ji- haddii ay jidhkiisii ay ku dunto ama ay ku dunto xabaashi waa in laga soo saaraayo xabaashi markaysaga xabaal yacni markaa caadiya waa in lagu aasaa sidaas iyadaa weeye waayo dee waxaa ku jirta markaysaga ihaano aayaatan noocaasa markaysaga ugu jirta kasru cadmi lmayiti ka kasrihi xaya oo inagii soo maray afdalyada waxaa kaloo laga qaadanayaa nebiga sala allahu alayh wasalam sidii lagu sameeyey dee waa sida ugu fadliga badan oo ilaahay nebigiisa waxa uu doorayaa uun siba siday ka fadliga badan tahay buu u doorayaa ilaahay nebigiisiina waxa markaa uu u qadaray in lagu aaso iil in lagu aaso ee aan kala jeex lagu aasin xadiidka shan boqol iyo sagaal iyo toddobaatan welilbayhaqiyi bayhaqi bay u sugnaatay oo can jaabirin jaabir uu ka warinayo bayhaqi naxwuhu xadiidkaa mid shabbahoo la mida wasaada wuxuu kordhiyo ku sii daray wa rufica qabruhu qabrigiisii saraa loo qaaday canil ardi dhulka saraa looga qaaday qadra shibrin qadar taaka abaa sare looga qaaday wa saxaxahu ibnu xibbaan ibnu xibbaanna xadiidkaa waa saxiixiyey waxaa kaloo xadiidka saxiixiyey ibnu sakan sida khulaasatu lbadrilmuniirkaba ku sugan oo ibnu mulaqin uu ku soo raray xadiidkana waxaa markaa soo wariyey bayhaqi ayaa soo wariyey sida albaani markaa uu sheegay oo waxa uu yidhi albaani xadiidka bayhaqi baa soo wariyey wuxuu ka soo wariyey ariiqa markaa fudayl ibnu sulaymaan can jacfar ibni moxamed can abiihi can jaabir yacni markaa ariiqaasuu ka soo wariyey ana nabiya sala allahu alayh wasalam ulxida lahu laxdan ونصب عليه اللبين نصبا وذكر الحديث قال رفع قبره من الأرض نحوا من شبر بيهقنا وحاولي سلا سانكوها لي حديثك يعني إساق أم موصول أه جابر للشيغي دبدنا وحاو صور يا طريق قالوا مركا مرسل عن جابر للشيغين أي مركا سعروري وحانا المركا مودا بيهقين وإيران يا حديثك إنه مرسل يا إنه راجح تاي يعني حديثكم موصول آن وأهي albaanina waa siduu arjaxayo wuxuu yidhi taasaa markaa muuqata oo sida muuqataa waa inuu xadiisku yahay xadiis mursala sidaa inuu ku raajaxsan yahay waayo ka wasliyey oo fudayl ibnu sulaymaan ah yacni hadduu khilaafo cid ka xoog badan markaa lama xujaysto oo ninkaasna labada shiikhba markaa ha ku ha xujaystaan bukhaari iyo muslime dee rag badan baa ka hadlay ninkaas sidaas aawadeed ayaa waxa weeye xaafid taqriibka uu ku yidhi saduuqun lahu khata'un kasiir saduuq weeyaan laakiin gef fara badan ayuu leeyahay oo uu gefo yacni way jirtaa buu yidhi xadiiska inuu ibnu xibbaan soo wariyey saxiixiisa ku soo wariyey oo markaa jacfar ibnu moxamed ka soo wariyey isagoo mawsuula sida nasburaa'ihi iyo talkhiiska labadaba ku sugan laakiin labada midnaba ma sheegin yacni raawiga jacfar ka warinaya wakhtiga uu sheikhu sidaa odhanayaana waa intaan ibnu xibbaanka la taabicin ayuu markaa isaguna markaa makhduudadiima raajicin oo mutayasar baynay u ahayn baa laga yaabaa wakhtigaas marka hadduu yani hadduu yahay buu yidhi fudaylka markaa yacni fudayl ibnu sulaymaanka xadiidkan ku jiro bayhaqi hadduu ka markaa ibnu xibbaanna ku jiro xaalkiisa waad garanaysaa xadiiskuna wuxuu noqonayaa markaa mursal oo inuu daciif yahay buu noqonayaa hadduu laakiin aanu ninka ahayn nin kale oo markaa yacni dhaama hadduu yahay yacni ama nin kaloo la nooco markaa xujaynayaba yacni markaa taageerayaba hadduu yahay xadiisku kaa kale mutaabacadiisu saxiix ku noqday ee fudayl ibnu sulaymaan yacni markaa riwaayadiisa markaa saxiix kuma aha sidaasuu sheikhu ku yidhi sheekh albani irwaa'u lkhaliilka mujalladka saddexaad laba boqol iyo toddoba ayuu sidaa ku yidhi ha yeeshee sheikhu waa tanaaquday mas'aladaas oo waxa weeye xadiiska markuu kaga hadlaya axkaamuljanaa'iska waa taxsiiniyo xadiiska fudayl ibnu sulaymaan intuu keenay ayuu wuxuu yidhi sanadkiisu xasan weeye sanadkiisu xasan weeyaan buu markaa uu yidhi waxaa kaloo xadiidkaa markaa saxiixiyey shucayb oo isaguna yidhi waa saxiixun calaa sharti muslim yacni sanadkiisu wuxuu saxiix ku yahay shardiga muslim ayuu markaa saxiix ku yahay haddii markaa haddaba la raajaco riwaayada markaa ibnu xibbaan soo wariyey ee uu sheikhu markaa tilmaamay waxa weeye inay ku xidhan tahay xadiidka sixadiisu haddii markaa riwaayadaas la eego la dheehdo waxaa la arkayaa fudayl ibnu sulaymaankii ku jiray ee kan markaa waxa weye xadiidka bayhaqi baa kaana ku jira baa kaana yacni ku jira sidaas aawadeed xadiidku wuxuu noqonayaa markaa yacni daciif ayuu noqonayaa markaa qadarkaasi inuu daciif yahay oo aanu markaa asixin wa rufica qabruhu cani ilardi qadra shibrin waxaana jirta xadiid kale oo markaa tilmaamaya in waxa weeye xabaasha nebiga sala allahu alayh wasalam iyo abubakar iyo cumarba inay ahaayeen qaar markaa aan sare u taagnayn inay sidaas yada ahaayeen yacni xadiid kale oo sheegaya ayaa markaa jira marka maadaama markaa riwaayo kale soo aroortoo tilmaamaysa inaan sare loo taagin oo markaa waxa weeye qabriga nebiga sala allahu alayh wasalam iyo abubakar iyo cumar intuba ay ahaayeen yacni laa mushrifatan walaa laati'atan yacni waxa weeye mid markaa taagan may ahayn yacni markaa musadax inay tahay yacni markaa iyo isma diidayaan ayaa culammada qaar dooneen inay jamciyaan oo waxay yidhahaan riwaayadaas iyo riwaayadani isma diidayaan inay jamciyaan bay dooneen laakiin jamcigu waxa uu imanayaa dee markay asaxaan bay markaa imanaya marka uu asaxo ayuu markaa imanaya marka calaa kulli xaal xadiid kale oo markaa tilmaamaya sufyaan atamaar yacni bukhaari uu ka warinayo ninkaasoo atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweynaa ka mid ah waxa uu isaguna odhanayaa qabriga nebiga sala allahu alayh wasalam waa arkay ra'aytu qabra nabiy sala allahu alayh wasalam musannaman isaga oo yacni kurus leh oo yaro taagan ayaan arkay taas qudheedana markaysagaa culammadu waa ka hadleen oo waxa weye bukhaari baa saxiixiisa ku soo wariyey laakiin waxay yidhahdeen kama cadda in markii nebiga la aasay in sidaa loo taagay waxa suurowda mar dambe inay tahay markan la taagay oo wakhtiyo dambe oo markaa guriguba dumay ayaa markaa jirtay yacni waxa weye wakhtiyo dambe uu gurigu dumay ayaa jirtay riwaayaad lasoo warinaya wakhtiga cumar bnu cabdilcasiis in weliba markaa xabaashana markaa xabaalahana ciiddu ka feeyegatay oo qaar markaysaga addinkii cumar uu muuqdayna ta noocaasina markaysaga waa dhacday marka waxaa dhici karta calaa kulli xaal mar dambe in markaa la taagay ayaa surowdoo sare loo yaro qaaday ha yeeshee qadarka markaa taaka in arlada sare looga qaadaa xabaasha oo laga yacni laga yaro dhooraa dhoor loo yeeraa taaka gaadhsiisan waa bannaan tahay oo mashruuc weeye culammadii waxay isku khilaafsan iyo maa fadli badan maxabaashii in la simo arlada ayna waxba ka sarraynin oo waxba ka taagnaan baa afdala oo fadli badan mise waxa afdaloo fadli badan qadar taaka la-eg in sare arlada looga yaro taago taasunbay culammadu isku hayaan markaasaa culammada qaarkood waxay leeyihiin maya in yaro dhowr loo yeelo oo taaka in la-eg la taago sidaasaa fadli badan si xabaashii loo garto oo looga baydho oo loo siyaarto oo loogu duceeyo oo meeshu inay xabaal tahay in la garto oo laga baydho aan la degin ama la isku taagin oo yacni umuuraha noocaas oo dhan si loo sameeyo bacdi kalena waxay yidhaahdeen maadaama axaadiista qaarkood ay ku soo aroortay qabriga in la simo xabaasha in la simo oo nebiguna sala allahu calayh wasalam cali uu diro amarna uu ku siiyey xabaal kasta oo taaganaad aragto sin baa nebigu ku yidhi dhulka la sin marka maadaama xadiiskaasina saxiix yahay oo muslim saxiixa ku soo wariyey oo uu nebigu amray sala allahu calayh wasalam xabaalaha in la simo waxay noqonaysaa tuu amray baa ugu fadli badan wax ka fadli badani ma jiraan siduu nebigu sala allahu alayh wasalam amray arrinka ku saabsan waxa weeye xabaashii markaa inay muuqatana waxa weeye markaa inay iska baaba'do aynay waxba muuqanin waaba markaysagaa dadka nool markaa taasaaba u nafci badan taas ayaaba u nafci badan oo waxa weeye dhulkiibaaba cidhiidhi ku noqon karaa laakiin haddii axooe dhulka lala simo oo ay marka dambena iska duugowdo o iska baaba'do dee waxa weeye dhulkii waaba lagu intifaacaya waa la iska degaya meesha inay xabaal tahay dee ma ogo qofkii dambena xujo ku noqon mayso qofkii markaa kalena miday xujo ku noqonayso ma aha arladana dee waxa weeye xabaalo waa buuxiyeenoo dee inagu waxa markaa mukallaf aynu ku nahay inaynu ilaalinana waa wixii aynu garanayno laakiin waxa aynaan garanayno waxba inagama saara oo waxa weeye haddii la eego dee weligeed ba arlada wax lagu aasayey weligeed ilaa waxa weeye wakhtigii markaa nebi aadam laga soo bilaabo ilaa yowmina haadaa waxbaa lagu aasayey shaacir baa gebiyey oo waxauu yidhi khafif ilwada maa adunnu adiima alardi ila min hadihi alajsaadi buuhi warniyo arlada markaad soconayso xoog ha u tallaabsanoo addimada dhulka ha ku xejin buuhi waayo waxaan u malaynayaa lakabka sare arladuba inay wada xabaala tahay baan filayaa buuhi oo waxa weeye meeye xabaalihii hore ee markaysagaa dadkii hore ee caadi iyo markaysaga adigu quruumihii hore oo dhani meeye wax alla waxaasi dhulkaasay ciiddaasay noqdeen marka waxa weeye xoog ha u tallaabsane war tallaabada aayar buu yidhi nin shaaciroo gebiye baa sidaas yadaa yidhi marka waxayna saaran tahay inaynu ilaalinaa waa waxaynu garanayno waxaynaan garanayn dee miday xil inaga saaran tahay maaha calaa kulli xaal markaa labadu markaa miday isdiidayaan ma aha yacni in markaa yacni dhowr yar loo yeelo iyo in markaa la simo yacni labadubana markaysagaa waxay yihiin mid la ysla ogol yahay labaduba inay bannaan yihiin laakiin waxaa la ysku hayaa un iyomaa sii fadli badan wixii laakiin taaka ka badan in laga sarraysiya xaaraan weeye taaka wax ka badan arrada in laga sarraysiyo laga taagaa xabaashii waa mid aan bannaanaynoo iyadu xaaraan maqtaca weeye xadiidka shan boqol iyo sideetan walimuslimin muslim waxaa u sugnaado canhu uu jaabir ka soo warinaya nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam an yujasasa alqabru nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu diiday oo uu reebay xabaasha in markaa la nuuradeeyo ama la sibdhiyo yacni aljis waxaa la yidhaahdaa waxa markaa yacni yacni nuuradda iyo talbiista iyo ashyaada noocaasa weeye an yujasasa alqabru xabaasha in la nuuradeeyo ama la talbiiso ayuu nebigu diiday oo reebay wa an yuqcada calayhi iyo in xabaasha markaa lagu fadhiisto oo korkeeda lagu fadhiistana nebigu waa nahiyey oo waa diiday wa an yubnaa calayhi korkeeda in la dhisana nebigu sala allahu alayh wasalam waa reebay saddexdaa umuurood mid walba nebigu sala allahu alayh wasalam waa nahiyey xadiiskana waa xadiis saxiixa muslim baa saxiixa kusoo wariyey waxaa jirta markaa ziyaado xadiiska marka ay ku dareen markaa ruwaadda qaarkood oo yacni markaa tilmaamaysa nebigu sala allahu alayh wasalam inuu ashyaada qaar oo kalaan intan ahaynoo xabaalaha ku tacalluqay inuu nahiyey wa an yuktaba calayhi wa an tuuta wa an yuzaada calayhi riwaayaadka qaarkood waxay ku dareen in xabaalihii wax lagu kor qoro nebigu sala allahu alayh wasalam waa reebay wuxuu kaloo nahiyey in markaa xabaalihii la ysku taago wuxuu kaloo nahiyey waa in yuzaada calayhi in wax lagu kordhiyo ciiddeedii ciid kale lagu daro taasna nebigu sala allahu alayh wasalam waa reebay marka riwaayada tilmaamaysaa in markaa wax lagu qoro iyo markaa diidaysa ee nahiyeysa waxaa markaa soo wariyey tirmidi iyo abu daawuud iyo nasaa-i iyo xaakim xaakimna waxau yihi sanadkeedu waa saxiix dahabi waa ku waafaqay tirmidi laftiisu waa saxiixiyey sheekh albani laftiisu waa saxiixiyey marka riwaayadaasi waa riwaaya saxiixa weeye wa an yuzaada calayhi riwaayada markaa tilmaamaysa bayhaqiya baa siyaadiyey imaamu nawowina waxau yihi sanadkeedu waa saxiix khulaasatulaxkaamka sidaas ayuu markaa ku yidhi culamada qaarkood baa adigu cilaysay cillada marka ay cileeyeenna waa cilla yacni marka aan ahayn yacni markaa taabagal aan ahayn marka sidaas aawoodee calaa kulli xaal xadiidku isagoo ziyaadaadkaa wata ayuu saxiix ku yahay marka waxa la diidayo waxa weeye in xabaalihii la talbiiso in la dhiso in lagu dul fadhiisto xabaalihii wax lagu dul qaro in markaa yacni ciiddeedii xataa wax kale lagu siyaadiyo oo lagu sii daro umuurahaasoo dhan waa la reebay oo waa nahyi manhi weeyaan xabaalaha dhisitaanka la dhisayana waxa weeye adilo badan baa diiday oo marka aad iyo aad ayaa nebigu sala allahu alayh wasalam u diiday waxaa laga dhisayaa hadday tahay masaajid ay tahayna waa ka sii daran tahay xukunku oo diidmada la diidaya waa kasii daran tahay waa ka sii daran tahay marka waxa weeye mamnuuc weeyaan in xabaashii la dhiso yacni waa mamnuuc ha ahaado dhismahaasi dhismo marka waxa weeye meydka lagu ihaanaynayo oo markaa meel yacni lagaga dhacayo ama lagu dhibaataynayo oo lagu markaa waxa weeye tacadinayo lagu xadgudbayo ama ha ahaado dhiba yacni markaa dhisid isaga loogu khidmaynayo wax farqiya ma kala sida mucallimimo uu ku caddaynayo cimaaratu qubuurka culamada qaarkood baa waxay dooneen inay kala farqiyaan ashyaadan xadiisku nahiyey markaasaa waxay yidhahdeen qaarkoodna waxa weeye waa karaahiyo qaarna waa xaaraan in xabaashii lagu dul fadhiistaa waa xaaraan bay culamada qaarkood yidhaahdeen laakiin in la dhiso oo markaa waxa weeye ama markaa yani la talbiiso yacni xabaashii in la sibdhiyaa la mida yacni umuurahaasoo dham iyadu waxay yidhahdeen waa karaahiya ayay yidhaahdeen laakiin arrinka noocaasi waxa weeye tafriiqa la kala farqinayo oo nebigu sala allahu alayh wasalam wixii uu reebay midna lagu xambaarayo inay tahay karaahiyo karaahatu tanziih midna ay tahay markaa muxaram yacni tafriiqaasi waxa weeye waa tafriiq aan wax daliila lahayn waa kala farqin iyo kala saaris aan wax daliila yacni lahayn weeye axaadiista diidaysa ee markaa nahiyeysa in xabaalaha la dhisaana waa fara badan tahay xadiiskan oo keliyana ma aha nebiguna sala allahu alayh wasalam waxau amray xabaalaha in la simo ayuu markaa amray xabaalaha in la simo ayuu nebigu amray waatuu caliyu bnu abi aalib nebigu sala allahu alayh wasalam marka uu diray أو عن أبي الهياج الأسدي وكيل ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته يعني إمام مسلم باكسو وريي يعني صحيح إساء يعني وحاو يري وحي رسولك صلى الله عليه وسلم يقدر يبانك يقدر يا يعني صور إيو تالا إيو وحلم إذا إنا ندينين إياد مركا بربرسه ولا قبرا مشرفا إلا سويته حبال مركا تاغنه yacni inaanad ka tegin oo dhaafin ilaa aad dhulka la sinto ilaa aad dhulka la sinto marka nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu amray xabaalaha in dhulka lala simo ayaa markaa uu amray axaadiis kale uu binaaga ku diidayaana waa jiraan abi saciid alkhudri waxaa laga soo wariyay inuu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi ana nabiya sala allahu alayh wasalam nahaa an yubna cala alqabri waa xadiis kaleoo markaa xadiidkan aan ahay marka axaadiis fara badan baa ku soo aroortay sidaas aawadeed ayaa wuxuu odhanayaa ibnu xasmi aahaarta iyo axaadiista sidaa ku soo aroortay waa tawaaturtay yacni diidmada taa la diidayo mutawaatir weeyaan buu odhanaya mutawaatir weeyaan ayuu markaa odhanaya waxaa kaloo ay markaa yacni saxaabadii markaa tilmaameen ina yuhuudiya nasaare lagu yaqaano yacni dhisitaanka xabaalaha la dhisayo oo mucaawiya waxau idhi ilaahay raalliha ka noqdee ina taswiyata alqubuuri min asunna wqad rafcat alyahuudu wاlnasaara falaa tushabihu bihima waxaa markaa mucaawiya uu yidhi xabaalaha in la simaa sunnaha ay ka mid tahay sunnihii nebiga sala allahu alayh wasalam yuhuud iyo nasaara nasaray u qaadeen xabaalihii ee ashabihiinu haysu ekaysiinina dabaraani baa mucjamulkabiirka ku soo wariyey sanadkiisuna waa saxiix aytamina waxau yidhi rijaalkiisu waa rijaalu saxiix sidaas yada ayuu markaa u yidhi xadiis kaleo fadaalatu ibnu cubayd uu soo warinayo yani waxa uu ku soo baxay xabaal markaa yara saraw yara taagan markaasuu yihi ciidda ka khafiifiya oo waa simo dhulkuu la simay markaasuu dabeedna waxau ihi fa ina rasuula allahi sala allahu alayh wasalam kaana ya'muruna bitaswiyati alqubuur imaam axmed baa soo wariyey sanadkiisuna waa xasan baa albani odhanaya marka calaa kulli xaal axaadiis fara badan ayaa ku soo arooray xabaalaha markaa in la simo marka adigu simitaankaasi ma diidaysa bay ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen in waxa weeye taakadii laynoo fasaxay in sare loo taago diidi mayso laakiin waxaa nahyigu ku dhacayaa wixii ka badan markaa taakadaas ayuu nahyigu ku dhacayaa wixii taakadaa ka badan ayuu nahyigu ku dhacayaa waynagii sheegnay inay xaaraan tahay taaka wax ka badan in arlada laga sarraysiiyo marka waa an yusaada calayhi riwaayada kale tilmaamaysa in wax lagu kordhiyo oo ciiddii laga soo saaray ciid kale lagu daro xataa markaa lafteedu waa mamnuuc ama waxyaalo kale lagu daro waxyaalo kale yacni markaa lagu daro ee dhagax markaa calaamad looga jeedo oo yacni markaa haddii dhagax yar lagu sameeyo markaa yacni calaamad looga jeedo yacni ta noocaas oo kale ah waxa weeye iyadu waa bannaan tahay oo yacni laba dhagax oo kale hareeraha markaa laga geliyo hareeraha yacni laga geliyo waxay tahay markaa mid bannaan weeyaan laakiin in xabaashii marka waxa weeye la korraysiiyo oo sare loo qaado oo yacni markaa dhowr weyn loo yeelo oo taakadii ka badan xaaraan weeyaan in waxa weeye markaa dhagxanta loo soo qaado dabeedna laba talbiiso oo la nuuradeeyo oo yacni markaa waxa weeye kaabad laga sameeyo iyaduna xaaraan weeyaan uma bannaana yacni ficilkaasi waxa weeye waa dembi oo waa xaaraan oo wax bannaan ma aha wax bannaan ma aha masalada waxa weeye khilaafka aynu soo naqlinee ku saabsan ma in la simo oo dhulka lala simo aynay muuqanba ayaa fadli badan mise waxaa fadli badan in taaka la taago yacni waxa weeye taaka in laga taago ayaa marka arjaxa ahlucilmiga badankooduna ay qabaan inay markaa yacni fadli badan tahay in taaka laga taago arlada oo ay taaka ka sarrayso habaashu dhulka sidaasaa markaa sida raajixa ah yacni fadli badan sida kalena waa bannaantao in dhulkaba lala simaa waa bannaan tahay saxaabadii rasuulkuna sala allahu alayh wasalam aad iyo aad bay u badnaayeen haddana waxa weeye yacni maanta xabaalahoodii waxa la garanayaa waa naadira waa yar yihiin waa naadir dhif weeyaan waxa markaa maanta xabaalahoodii la garanaya aad iyo aad ayay markaa u yar yihiin masalada labaad waxay ku saabsan tahay in xabaashii lagu dul fadhiisto nebigu sala allahu alayh wasalam waa diiday fadhiisadka lagu fadhiisanayo xabaasha la diiday culammada jamaahiirtu waxay yidhahdeen fadhiga lagu fadhiisanayo ee fadhiga la yaqaanee caadiga ah taasaa la diidaya marka in lagu joogsado in lagu fadhiisto in lagu seexdo midnaba ma bannaana xaaraan weeyaanoo mid bannaan ma aha imaam maalik baa waxaa laga soo naqliyey inuu yidhi fadhiga la diidayo loogama jeedo fadhiga caadiga ah laakiin waxaa laga tilmaamayaa waa in markaa korkeeda lagu saxaroodo ama agteeda taasaa la diidaya waa fadhigii marka xaaje loo fadhiisto la xaajo gudanayo yacni taasaa la diidaya sidaas iyadaa ayuu markaa ku awilay waxaana markaa ugu badan ee la cuskanayaa aathaar saxaabada qaar laga soo wariyey oo tilmaamaysa yacni inay markaa yidhaahdeen yacni xabaalaha in lagu dul socdaa dhibaato male yacni saxaabada qaar laga soo raray marka ta noocaasina wax xujiy ma ah oo xadiidka nebiga sala allahu aleyh wasalam lagama horgeyn karo yacni qowl saxaabi ama ficil saxaabi waxaana lagu xambaarayaa saxaabada sidaa samaysay inaanay soo gaadhin axaadiista diidayseen reebaysaa inaynay soo gaadhin ayaa markaa lagu xambaaraya taawiilka xadiiska lagu awilayo haddaba qucuudka xadaska lagu awilayo in loo fadhiisto alqucuudu lilxadas xaaje gudad in loo fadhiisto ama markaa in lagu dul saxaroodo ama lagu dul kaajo in loo fadhiisto sidaa lagu awilayaa taawiilkaasi waa taawiil baatila sida marka ahlucilmiga qaarkood ay sheegeen oo nawowda ka mid yahay marka taawiilkaasi waa baatil xadiiskana markaa daahirkiisa in laga leexiya ma bannaana nusuusta kitaabkaiyo sunnadana dawaahirtoodaa lagu xambaaraa macne mutabaadira maaha marka qucuud la reebo in loo jeedo in la leeyahay marka ha ku dul kaajina ama ha ku dul saxaroonina in saa la leeyahay yacni daahir maaha haddii taa looga jeedana qariinay u baahnaan lahayd qariino ayay u baahnaan lahayd itlaaqeeda weeyo fadhi oo dhan baa la diidaya fadhi oo dhan ayaa la diidaya weliba axaadiis kale oo markaa sii ayidaysaana waa jirtaa sida xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey ee markaa tilmaamaya lian yaqcuda axadukum calaa jamrin inuu axadkiin ku fadhiisto yacni dhuxul oo markaa fatuxriqa hiyaabahu wa takhlusa ilaa jasadihi yacni dabeedna dharkiisa ay gubto jidhkiisana ay soo gaadho khayrun lahu min an yaqcuda ama min an yajlisa calaa qabrin dhuxushaha dabkee lagu fadhiisanayaa waxay u dhaantaa xabaal inuu ku dul fadhiisto xadiiskaana muslim baa saxiixa ku soo wariyey waa xadiis saxiixa weeyaan waxaana mawdicu shaahidu markaa uu yahay yacni fadhigii lagu fadhiisanayey baa markaa la diiday oo waxaa lagu tilmaamay in dhuxul daba lagu fadhiisto oo ay maradaada gubto jidhkaaga dabeedna gubto waxay kuu dhaan tahay oo kaaga khayr badan tahay ama kaaga fiican tahay inaad markaa xabaal ku fadhiisato xabaash inaad xabaal ku fadhiisataa kuu daran waayo dhuxusha adduunyo waa baktiyaysaa laakiin waxa weeye naarta ay kuu sababaysaa fadhigaad xabaasha ku fadhiisataa dee mid waxa weeye baktiyaysa ma aha mid baktiyaysa ma aha ibnu xasmi laftiisu xadiidkaa markuu soo deliishaday waxa uu yidhi xadiidka waxaa la sheegay nin dhuxul ku fadhiisto maradiisi ay soo gubtay yacni haddii markaa looga jeedo yacni markaa saxarood haddii looga jeedana lama yaqaan buuri oo lama ogaa yacni ruux markaysaga isagoo maradii aan iska faydinoo maradiisii sidii yacni u gashan yacni oo aan iska soo laabin yacni ruux ku saxarooda lama yaqaan buuri oo waxaas markaysaga wax la sameeyo ma aha xadiidkana wuxuu tilmaamayaa nin waxa weeye inuu dhuxul ku fadhiisto ay maradiisii soo gubto marka waxaan lagu fadhiisanayaa maradii inay tahay ayay ku tusinaysaayoo sidaa dhuxusha xaggeedaba maradii aan looga faydin ayaa tan kalena maradii aan looga faydino iyadana maradu u saaran tahay halkaas yada ah ayuu ka daliishaday waa mid kale waxyaalaha laga daliishan karo waxaa ka mid a xadiiskii hadda marka camr ibnu xasmiya aynu sheegaynay laa tu'dii saaxiba hada alqabr oo imaam axmed markaas soo wariyey oo saxiixa ahaa xadiiskaas laftiisu markaa yani wuxuu daliil u yahay mas'aladaas markaa daliil buu u yahay in qucuudka looga jeedo qucuud oo dhan sida uu daliilka ugu yahayna waxay tahay camr ibnu xasmi saxaabiga la yidhahdaa wuxuu yidhi ra'aanii nabiyu sala allahu alayh wasalam muttaki'an calaa qabrin nebigu wuxuu i arkay anoo xabaal ku dangiiga oo ku jiifa ayuu i arkay faqaala laa tu'dii saaxiba hada alqabr lafdiyada qaarkoodna haadaa baa laga reebo laa tu'dii saaxiba alqabri saasaa markaa riwaayaadka qaarna ay sheegayaan marka wuxuu nebigu ugu yidhi ruuxa qabriga ku jira hadhibin buu nebigu ugu yidhi sala allahu alayh wasalam xadiiskuna waa saxiixo waa sheegnay marka wuxuu daliil u yahay xadiiskaasina maadaama markaa yacni ninkaasi uu sheegay inuu ku jiifay oo jiifkii markaa la uu ku jiifay nebigu u diiday oo ku yidhi ha dhibin oo u tilmaamay arrinkaasi inuu dhibaato meydkii ku yahay waxay ku tilmaamaysaa fadhiga inaan looga jeedin in markaa loo fadhiisto xaajo gudad in loo fadhiisto inaan looga jeedin ee markaa fadhigii caadigaha in la diidayo laakiin in saxaro iyo kaadi lala doontaana waa ka sii daran tahay oo aad iyo aad ayay markaa taasina uga sii daran tahay marka sidaas aawoodee calaa kulli xaal yani markaa itlaaqeeday sidaas yadaa yani u tahay waxay taasi markaa radinaysaa dadka xabaalaha degay oo yani inta xabaalihii markii la simay oo markaa yani dadka dhulka lala simay meela ay garanayaan oo yaqaaniin inay xabaalo ahayd yani markaa dadka iska degaya ee waxa weeye dabeedna markaa hadiyo yani markaa jeer yani ku dul seexanaya ku dul shirbaynaya ku dul markaa waxa weeye tumanaya ee waxay ku tumanayaan ay xabaalo tahay ee suuliyada ka dulqotay ee ku dul markaa kaajaya yacni ta noocaasi waxa weeye waa mid muxarama oo aan markaa bannaanayn wey waa ta kale salaadda marka ay ku tukanayaan halkaas waa salaad maqbare lagu tukanayo xabaale lagu tukanayo salaaddu ku asixi mayso salaadda lagu tukadaa lafteedu yacni ku asixi mayso waana markaa dembi joogto ah yacni mar kastay markaa xabaashii isku taagaan ama ku dul jiifsadaan waxa weeye waa dhibayaan ama ku dul saxaroodaan waa dhibayaan dabeedna taasina waxay ku tahay markaa dembi u biiraya weeye oo hadhiyo habeen sidaa ugu soconaya saacadaha habeenkiiyo saacadaha maalintiiba marka taasina waxa weye arrin khatartiisa leh weeyaan dadka markaa xabaalaha degay ee markaa guryaha ka samaystayna in xataa waxa weeye aad kiro ku degto guryaha ma aha inaad xataa kiro ku degto yacni guryahaas ma aha oo mid waxa weeye markaa mashruuca sidaas yadaa ayaynay markaa u ahay waxaa kaloo xadiisku uu diidayaa in la dhiso yacni an yujasasa alqabru waxa uu tilmaamayay waxa weeye in la talbiiso tanna waxay tilmaamaysaa in la dhiso yacni farqaana udhexayn karaa oo waxa weeye markaa dhismo weynoo guriyoo laga dul dhiso yacni ta noocaasa yacni waa la diidayaa oo waa mid muxaraman markaysagaa bannaanayn weeye sida dad fara badani xabaalo badan ay ku sameeyeen oo ay markaa waxa weeye u dhiseen xabaalahoodii xabaalahoodii waxaa loo dhisayaa farqi ma kala laha inay tahay waxa weeye wax markaa doo ay doonayaan inay iyagu ku intifaacaan oo maslaxo gaara ay uga jeedaan ama wax markaa ay doonayaan dadka markaa soo siyaaranaya xabaalo xabaasha loo dhisayo oo markaa waxa weeye ruuxan markaa lagu weynaynayo tii la doonaba ha looga jeeda midnaba ma bannaana midnaba ma bannaana oo waa muxaram xabaalaha in la dhisaa saas yadaa ayaynay markaa u bannaanay haddii la yidhaahdo maslaxada markaa waxa weeye meydka ee haddii waxa weeye markaa loo dhisayo oo karaamo la sharfayo meydka ay ka tahay aan meydka lagu ihaanaynaynin war malaa taasi ma soo gelayso waxaa lagaga jawaabayaa waxa weeye waa soo gelaysaayo wax ka reebay lama hayo waayo nebigu sala allahu alayh wasalam naha rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam an yujasasa alqabru yacni talbiista la talbiisaya kaabad laga duldhisayana ihaano loogama jeeda karaamayn baa looga jeedaa siduu mucallimiba markaa uu ku caddaynayo cimaaratlqubuurka markaa sidaas aaweedee shubahaad badan oo baabkaa ku saabsan ayuu waxa weeye yacni ku xallinaya halkaas laba risaalo labaduba qayim yihiinoo baabkaa laga qoray ayaa jira cimaaratlqubuur oo mucallimi shiikha la yidhaahdaa markaa u qoray ee yamaaniga ah iyo waxa weeye risaalo la yidhahdo taxdiiru saajid min ittikhaadi alqubuuri masaajid oo iyadana markaa uu qoray alcallaama maxamed naasir iddiin alalbani raxmat ullaahi calayhima marka waxaa weeye aad iyo aad bay markaa rasaaishaasina mawduuca shubahaadkooda ay u xallinayaan oo ay markaa u dawaynayaan ahlu cilmiguna waxay ku dareen min kabaa'iri dunuub in xabaalaha markaysaa markaa la dhiso oo masaajid laga dhigto yacni markaa umuurahaas oo lagu dul fadhiisto yacni waxay ku dareen kabaa'ir dunuub siduu ibnu xajar alhaytamiba zawaajir can iqtiraafi alkabaa'ir kitaabkiisa la yidhaahdo uu markaa ugu caddaynayo marka waxa weeye waxay ka mid tahay dunuubta kabaa'irta ah ayay markaa ka mid tahay baabka aynu ka hadlayno waxaa munaasabo laleh ee markaa ku saabsan yacni istaagga la ysku taagayo ama fadhiisadka lagu fadhiisanayo diidmada la diidayo waxaa markaa yacni calaaqa laleh oo xidhiidh laleh yacni iyadoo kaba la sito xabaalihii in la dhex maraa iyaduna ma bannaana qowlka raajixa ah ee qawiga ahi waxa weeye iyadoo kaba la gashan yahay in xabaalaha lagu dhex maraa ma bannaana waayo nebigu sala allahu alayh wasalam waxau arkay nin waxa weeye xabaalaha dhexdooda soconaya oo laba kabood sita markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam yaa saaxiba sabtiyatayni yacni labada kabood ee waxa weeye aan dhogorta lahayn ninka u saaxiibka ah ee sitoow wayxaka alqi sabtiyatayka waxaad markaa siibtaa labadaada kabood markaa bixi labadaada kabood yacni bixi markaasuu ninkii eegay markaa yacni cidda hadalka ku tidhi markaasuu waxa weeye ninkii arkay inuu yahay nebigii sala allahu alayh wasalam markaasuu labadiisii kabood yacni markaa uu bixiyey xadiiskaasna waxaa soo wariyey abu daawuud iyo nasaa-i iyo ibnu maajah iyo xaakim iyo bayhaqi iyo imaam axmed ayaa markaa xadiiska soo wariyey xaakimna waxau ihi waa saxiixulisnaad dahabina waa ku waafaqay xaafid ibnu xajar waa u taqriiriyey ibnulqayim waxauu ka soo roray imaam axmed inuu yihi sanadkiisu waa jayid nawowi waxau yihi sanadkiisu waa xasan yacni ibnu xasmi xadiiska waa xujaystay intaaba waxaa soo roray sheikhulalbani baa axkaamuljanaaiska ku soo roray marka xadiidkaasi waxa weeye xadiis saxiixa weeye haddaba waxa dhacday inay markaa culammada qaarkood ay yidhaahdeen kabihii ay kala qaadeen oo ay yidhahdeen kabaha aan dhogorta lahayna la madageeyey ee markaa dhogortii laga waxeeyey yacni dhogortiina markaa laga xiiray yacni markaa xagga hoosena markaa urta aan lahayna laga madageeyey xagga hoosena laga madageeyey xagga sarena markaysagaa dhogortii laga xiiray kuwaas marka ayaa la diidaya oo waxaa loo diidayaa waxa weeye yacni kabahaasi waa kabo marka waxa weeye sarreeye weeye oo kabaha kale ka qaalisan marka khuyaraaga ku sugan baa loo diidayaa bay markaa culammada qaar dooneen inay ku cilleeyaan laakiin tan noocaasi waa daciif waayo markaysagaa nebigu sala allahu alayh wasalam kabaha noocaas oo kale ah waa xidhay haddii marka ay ku sugan tahay khuyalaa oo kabahaas laga fiican yaho sidooda loo diidayana nebigu ma xidheen sala allahu alayhi wasalam nebigu sala allahu alayh wasalam ma xidheen ibnu xasmi wuxuu sameeyey jumuud buu sameeye oo wuxuu yidhi kabaha markaysaga wixii sifadaas oo kale ah yacni in xabaalaha lala dhex maraa ma bannaana laakiin kabaha nooci kale kastaba waa lala mari karaabay marka uu yidhi qowlka caynkaasina waxay culammadu yidhahdeen waa jumuud yacni uu daahirkii ku dhegay oo marka waxa weeye macaanida iyo maqaasida markaa aanu eegin laakiin sida raajixa ee qawigaahi waxa weeye kaba oo dhan xabaasha in lala dhex maraa inaanay bannaanayn oo markaad xabaalaha dhex marayso yacni waxa weeye kabihi waa inaad iska bixisaa haddaad agagaarkeeda xabaalaha marayso yacni agtooda oo aanad xabaalaha soo dhex gelin ee aad dhinac ka marto waxa weeye ta noocaasi wax dhibaatii markaa kuma sugna sidaas aawadeed kama hor imanayo xadiiska tilmaamaya xataa innahu la yasmacu qarca nicaalihim waayo kuma caddaa in xabaalaha dhexdooda inuu markaa yacni kabaha markaa uu la marayo ee waxa suurowdaa kabara yacni xabaalaha dhinacooda ka baxsan inuu meeshan markaa waxa weeye yacni uu ka sii sanqarayaan kabihiisi inay markaa tahay marka kuma cadda yacni xadiiskan inuu ka hor imanayo oo xabaalaha dhexdooda markaa uu la marayo sidaas aawadeed culamada qaarkood jamcinta ay yidhahdeen waa jamcinaynaa oo ay ku xambaareen markaa nahyiga tansiiha ay ku xambaareen waa hayru saxiix sawaabkuna waxay tahay waa inay markaysaga muxaram inay tahay xabaalaha in markaa lala dhex galo yacni kabaha in lala dhex galaa inay muxaram tahay oo aan markaa inay bannaanayn waa suurtoobi kartaa in la yidhaahdo xaal yacni cudurdaar markaa loo ruqseeyo oo wakhtiga markaa dadku ay joogaan markaa xabaasha ee ay xabaasha qodayaan oo markaa bacadku aad u daran yahay dadkuna marka ay ku dhibaatoonayaan rarankii ay ku dhibaatoonayaan rarankii ay ku dhibaatoonayaan wax marka aynay sidanna waxa weeye sharabaada iyo wax marka ay ka gashadaan yacni bacadkii iyo rarankii ay ka gashadaan aynay sidanin ta noocaas oo kalea waa suurtoobi kartaa in la yidhaahdo lidaruura ayaa looga soo reebayaa yacni daruura ayaa looga soo reebayaa in la yidhaahdo waa suurowdaa laakiin asalkeedu calaa kulli xaal waa muxaram oo markaa mid bannaan ma aha xabaasha korkeedii in wax lagu qoro oo waxa weeye markaa yacni wax lagu dul qoro nebigu sala allahu alayh wasalam taana waa diiday taana waa diiday oo waa miduu nebigu sala allahu alayh wasalam uu manciyey wey ha yeeshee culammada qaar baa waxay yidhaahdeen qoritaanka wax lagu dul qorayo way kala qaadeenoo waxay yidhaahdeen haddii markaa wax lagu qoraya ay tahay magiciisa waxba dhibaato kuma sugno wixii lagu calaamadinayo la mid yahay hadday magiciisun tahay laakiin haddii ammaantiisii waxyaale ka siyaada a magaca lagu qoro yacni ta noocaasi waa taa xadiisku diidaayo ee marka uu manciyey weeyaan bay markaa yidhaahdeen laakiin calaa kulli xaal tafriiqa ay kala farqiyeen wax daliila yacni ma laha wax daliila yacni tafriiqa ay kala farqiyeen ma laha qaar baaba waxay dooneen marka inay yacni qiyaas baciida inay la yimaadaan marka calaa kulli xaal yacni markaa qoritaan oo dhan baa la diidaya xaakim laftiisu xadiiska markuu soo wariyey waxa uu yidhi axaadiistani waa saxiix waa an yuktaba calayhi baana ka mid a wuxuu tilmaamay inuu saxiix yahay markaasuu yihi walaysa alcamalu calayhi axaadiistan marka camalfalka lagu camalfalayaa yacni iyada markaa yacni in lagu camalfalaa ee camalka dadku ay camal falayaan axaadiistan kuma socoto oo dadku markaa axaadiistan kuma macaamilaan fa inna a'immata almuslimiina min alsharqi ila algarbi maktuubun calaa qubuurihim maxaa yeelay markaa imaamyadii muslimiinta yacni bari laga soo bilaabo ilaa galbeed laga gaadho xabaalahooda waxbaa lagu dul qoray wa huwa camalun akhada bihi alkhalafu can isalaf waana shaqo marka ay ka qaateen khalafku salafkii ay ka qaateen taa culammadu waa radiyeen culammada radidayna waxaa ka mid a dahabi oo waxau ihi maa qulta taa'ilan yacni xaakimow wax nafle maad sheegin walaa naclamu saxaabiyan facala daalik saxaabi sidaa sameeyeyna ma ogin buu yidhi markaad leedahay waxa weye a'immada muslimiintii caynkaasaa lagu dul qoray hal saxaabi ma ogin buu yidhi caynkaas sameeyey wa innamaa huwa shayun axdatahu bacdu taabiciina faman bacdahum waa shay taabiciinta qaarkood ay sameeyeen oo weliba taabiciintu aynay wada samaynin oo bacdi ka midii marka ay sameeyeen qaarna aynay samayna xadiiska ku camal faleen walam yablughum nahyu kuwa markaa yacni sameeyey ficilkan aad sheegaysa kitaabada sameeyeyna nahyiguma soo gaadhinoo macduuriin bay ahaayeen cid kale inay deliishato cuskatana miday ka suuragal tahay sidaas yadaabaynay markaa u ahayd sidaas yadaa ayaynay markaa u ahayd marka calaa kulli xaal khuraafiyiinta in badan oo ka midina waxay doonaan inay deliishadaan hadalkan xaakim oo kale oo ay yidhaahdaan waxa weeye xabaalaha in la dhisaa waxaa ku sugan ijmaac ficliya ayaa ku sugan in wax lagu dul qoro ijmaac ficliya ayaa ku sugan oo waa kaa markaa xaakim sheegay camalku markaa inaanu axaadiistaa ku socon iyo camalu naasku uu khilaafsan yahay sidaas yadaa waa ka tilmaamay laakiin jawaabteedu waxay tahay yacni xaakim waxa uu sheegay ma ahayn dhisitaanka xabaalaha la dhiso taana wax markaa yacni uu ku soo arooriyey ma jirto mana odhan taas waxa weeye in la dhisaa waa bannaan tahay iyo cid baad samaysa toonna ma odhan laakiin muxuu ka hadlayay qoraalkoo keliya weeye wuxuu ka hadlayay adigu ha camimin oo ha gaadhsiini ashyaada aan qoraalka ahayn qoraal waxaan ahayn isagu ma sheegine waa midda labaade qoraalka uu sheegay looma sallimin oo looma nabadgelin ee waxa markaa la yidhi saxaabadii axad samaysay ma jirto axad sameeyey ma jiro haddaad adigu hayso bal axad sameeyey la kaalay marka waxa weeye xujadii lagu xujeeyey markaa xaakim adigana waa ku hor taallaa saxaabi ma soo helaysid markaa caynkaas iyadaa sameeyey taabiciintuna may wada samayn bacdi ka midaa sameeye kuwa sameeyena macduuriin bay ahaayeen wax fara badan oo munkaraad oo iska faafaana waa jiraan ama bidaca ayaa iska faafa waxyaalo fara badan bay dadku ku macaamileen oo sameeyeen oo maanta waxaynu ogsoonnahay waxay ku macaamileen markaa sameeyeen waxaa ka mid a waxyaalo badan oo markaysagaa ribaa waxyaalo badan oo xaaraana waxyaalo badan oo markaysaga aan bannaanayn ayaa markaysagaa ka mid a waxyaalahay ku macaamileen lamana odhanaya waxa ay dadku ku macaamileen ee qaalibkoodu ay ku macaamilaan waa bannaantay la odhan maayo oo haddii qaalibka dadku waxay sameeyaan ay bannaanaan lahay dee maanta salaad la-aantaa bannaanaan lahay maantana dadka markaa waxawey islaamka sheeganaya dee waxa tukanayaa wax yar weeyaan waxaana markaa la garanayaa dee inay salaad la-aantu dalaal iyo baadi tahay oo la ysku hayo ma gaalnima mise ma ahe waxa weeye waa fisqi markaysaga weyn yacni labada wa iyamabaa la ysku hayaa marka sidaa waxa weeye aynay xujo u ahayn salaad la-aantu oo aan loo odhanayn in salaadda la yska daayaa waa bannaantay aan loo odhanaynin oo dadka badankoodaa sidaa sameeya aan loo odhanaynin ayaa waxa weeye ashyaada munkaraadka hadday tahay xabaalaha dhisitaankooda hadday tahay waxa lagu qorqorayo midnaba aan loo cuskan karin oo aan xujo markaa looga dhigan karin marka sidaas iyadaabaa loogu jawaabaya oo taana markaa lagu radinaya taana sidaas ayaa markaa lagu radinaya haddii waxaa loo dhisaya ay tahay markaa in masaajida laga dhigto lagu dul tukado oo markaa waxa weeye maydka laga barakaysto ashyaada hadday tahay waxa weeye shirki bay dariico u tao sabab u tahay marka waxa weeye taxriimku waa kasii darraanaya aad iyo aad ayuu ugasoo uga sii darraanaya shirkiguna waxa uu ummadda ka soo galaa iyo gaalnimadu waxa weeye waa in markaa xabaalihii la dhiso oo xabaalaha la weyneeyo oo masaajida laga dul dhiso oo qubbada laga dul dhiso oo waxa weeye markaa la talbiiso yacni umuuraha noocaasa samaynta lagu sameeyo ood la dul ictikaafo la yska dul fadhiisto kullu daalika markaysa markaa waxay ka mid tahay waxyaalaha keensanaya in maydkii lagu fitnoobo oo waxa weeye markaa lagu lumo umuuraha keensanaya ayay ka mid tahay xadiidka shan boqol iyo koob iyo siddeetan wacan caamir ibni rabiica caamir ibni rabiica waxaa laga soo wariyay radia allahu canhu ilah raalliha ka noqday ana nabiya sala allahu alayh wasalam nabigu sallaa calaa cuhmaana ibni madcuun nebigu sala allahu alayh wasalam inuu ku tukaday saxaabiga la yahay cusmaan ibnu madcuun oo markaa saxaabadii muhaajiriinta ahaa ka mid ahaa wa ata alqabra xabaashii buu dabeedna yimi salaatuljanaasadii markuu kusoo tukaday baa janaasadiisii la soo qaaday markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam xabaashii buu yimi oo faxasaa calayhi halaata xasayaatin faxasaa waa ku saydhiyey nebigu sala allahu alayh wasalam halaata xasayaatin saddex marka waxa weeye saydh saddex gacandar oo uu ku saydhiyey ayuu nebigu ku saydhiyey sala allahu alayh wasalam wa huwa qaa'imun isagoo taagan rawaahu daara qudniyu xadiidka waxaa soo wariyey daara qudni ayaa markaa soo wariyey iyo bazaar iyo bayhaqi ayaa intuba soo wariyeen waxay ka wariyeen qaasim ibni cabdillah bay markaa dariiqiisa ka soo wariyeen alcumari can caasim ibni cubaydillah can cabdillahi ibni caamir ibni rabiica can abi marka bayhaqi waxa u yihi sanadkiisu waa daciif waayo qaasim ibni cabdillah ninka la yidhahda waxa weye waa daciif jiddan waa matruuk weeye marka waxa weeye waxa uu yidhi bayhaqi yani sanadkiisu waxa weeye waa daciif ila ana lahu shaahidan min jihati jacfar ibni muxamed can abihi can inabiy sala allahu alayh wasalam mursala ha yeeshee shaahid laba shaahid oo kale ayuu leeyahay oo midna mursal uu yahay midna abu hurayre laga soo wariyo marfuucu yahay sidaasuu ku sheegay sunan kubraa ibnu mulaqin isaguna waxa uu soo raray hadalka markaa bayhaqi buu si kooban u soo raray oo u yihi bayhaqi wuxuu yihi isnaadkiisu waa daciif shaahidna waa leeyahay yani shaahidna waa leeyahay markaasuu dabeedna shaahidkii sheegay buu yihi ibnu mulaqin wax taxqiibana kuma samayn khulaasat lbadri muniirka sidaasuu ku yidhi albani xadiidka waa daciifiyey oo waxau yidhi xadiidka caamir ibnu rabiica waa daciif ayuu markaa u yidhi markaasuu haddana markaa waxau yidhi xadiidka jacfar waa kii markaa waxa weye mursalka ahaaye ee uu bayhaqi sheegaya fawaahun jiddan aad iyo aad buu u daciif yahay markaasuu dabeedna waxau yidhi wa amaa haada kanoo waxa weeye caamir xadiidka caamir miya fa mithlu waa la mido isaguna waa daciif jiddan walaqad alaana albayhaqiyu alqawla fiihi yani markaa bayhaqi hadalka uu ka yidhi xadiidka waa markaa yani jilciyey oo waxau yihi waa daciif daciif keliyuu ku kaaftoomay wa ilaa fahuwa ashaddu mima dakar yani markaa haddii aanay sidaas ahayn oo aanu jilcin yani arrinku sida uu sheegay waa ka wen yahay lianna alqaasima hada matruuku ramaahu axmedu bilkadib kama fi taqriib famithluhu laa yashhadu walaa yustashhadu bih marka isagoo yani wuxuu yidhi ninkaasi waa matruuq imaam axmedna been buu ku sheegay oo ku ganay ninkaas sida taqriibkaba ku sugan marka isagoo kale yani waxa weye markhaatina looma raadiyo markaa lamana markhaati gashado bimacnaa shaahidna ma noqdo marka albani waxa uu yidhi waxa weeye waa daciif buu markii hore yidhi marka arrinka uu ku tacqiibinayo bayhaqi isaga laftiisu waa ku dhacay oo waxa weeye intuu daciifun yidhi anuu daciifun jiddan odhan ayuu markii dambena markaysaga haddana tilmaamay inuu daciif ka sii daran yahay ayuu markaa tilmaamay mar kale albani waxa uu yidhi yani xadiiska caamir isagoo sheegaya wuxuu yihi dacfi baa ku sugan kama bayantuu fi tacliiqaati aljihaad laakin majmuucu maa warada fi lbaabi saalixun lilixtijaaji bih yani waaba markaa yani kasii khafiifiyey oo waxa uu yihi xadiiska sanadkiisa dacfi baa ku jira buu yidhi waa xadiiskii markaa yani daciif xataa uu markaa u diidayey marka waxa weeye calaa kulli xaal ahlu cilmigu waa dhacdaa waxawe waqtiyada qaarkood in marba markaa yani si waxay mar sheegeen ay mar kale markaa ilaaween ama ay ka qaafil noqdaan waa surowdaa marka wuxuu yihi xadiiska dacfi baa ku sugan sidaan tacliiqaat uljihaad calaa daad ilmacaad aan ku caddeeyey laakiin marka majmuuca baabka waxa ku soo arooray waxa uu yahay mid u suubama in la xujaysto weeyaan buu marka uu yidhi oo bimacnaa waa yani isquweynaya saasuu ka tilmaamaya marka calaa kulli xaal mar kale waxa uu caddeeyey xadiis markaysaga xadiiska abi hurayra sidiisa markaa yani inuu qawi u yahay oo markaa saxiix u yahay ayuu mar kale caddeeyey oo xadiiska abi hurayra shaahidka waha ibnu maajah iyo ay soo wariyeen xadiiskaasi marka waxa weeye waa xadiis saxiixa buu albaani odhanaya oo sanadkiisu waa saxiix rijaalkiisuna waa siqaat culamada sidaa uga horraysayna waxaa ka mida markaa buusiri oo zawaa'idka ku yidhi sanadkiisu waa saxiix rijaalkiisuna waa siqaat ibnu xajar oo ku yidhi isaguna talkhiiska isnaaduhu daahiruhu sixa wa rijaaluhu siqaat sanadkiisa daahirkiisa sida ka muuqataa waa sixo raggiisana waa lagu kalsoon yahay ha yeeshee imaamkii abu xaatim la odhan jira cilalka waxa uu ku yidhi xadiisku waa baatil waana imaam weyn weeyaano xadiiska baatilnimo inuu ku xukumaa kama suuragalaha mooyaane wax yacni baatilnimada tusinaya inay uga caddaatay mooyaane waxaanan u malaynay markaasuu dabeedna adigu mala sheegay yacni meelaha u malaynayo in cancanada markaysaga awsaaci iyo laga soo galay xadiiska cancanada shaykhiisa iyo umuuraha noocaasa ayuu sheegay marka calaa kulli xaal markii hore ha yidhahdo isnaaduhu daahiruhu sixa laakiin markii dambe hadalkii abu xaatim buu markaa inuu u iishay oo ku dhowaaday yani nayl awtaarku waxa uu sheegay ibnu abi daawuud ayaa isaguna xadiiska saxiixiyey ayaa nayl awtaar ku odhanaya yani ibnu mulaqin xadiiska waxa uu sanadkiisu waa jayid tuxfada ayuu saas ku yidhi yani nawowi waxa uu yihi sanadkiisu waa jayid majmuuca ayuu ku yidhi ibnu kasiir waxa uu yihi sanadkiisu laa ba'sa bihi yani sanadka xadiiska ibnu maajahe abu hurayra markaa laga soo warinayo yani sanadkiisa laa ba'sa bihi laakin qaala abu xaatim hayeeshe abu xaatim waxa uu yidhi abu xaatim araazi waxa uu yihi hada xadiisun batil sancaani waxa uu sheegay dacfiga aahaarta qaar markuu sheegay baab ku soo aroortay ayuu wuxuu yidhi ha yeeshee qaarkeed baqaarka kale waa u markhaati kacayaan inay isquweynayaan buu iishay yani shawkani waxa uu yihi rijaalkiis waasiqaat buu naylka iyo saylka labadaba ku yidhi labadaba sidaas ayuu tilmaamay saaxibu tawdiix waxa uu ka soo raray shawkani inuu yidhi waa saxiixiyey xadiiska haddii ay tahay saxiixinta uu tilmaamaya rijaaluhu waa siqaatun markaa keliya hadday tahay wax kale aynay ahayn inay meel kale tahay baa laga yaabaa oo aynaan daalaacan laakiin hadday halkaas tahay intaa keliya tasxiix ma tilmaanto waayo shan shardi baa loo shardiyaa xadiiska saxiixa ah shanta shardina marka la yahay raggiisu waa siqaat hal shardi inuu oofsamay baa la sheegayaa shuruudihii kale lama hubin inay oofsameen iyan kale xadiisku inuu mutasil yahay inaanu ahayn inuu shuduud iyo xadiiska waxaa kaloo saxiixiyey sadiiq xasan khan oo isaguna isnaaduhu saxiix laa kama qaala abu xaatim sida abu xaatim yidhi ma ahe xadiisku waa saxiix sanadkiisu rawdat nadiyu sidaa ku yidhi marka albanina calaa kulli xaal irwa lkhaliilka oo inagii sheegnay inuu markaa ku saxiixiyey xadiiska oo yidhi waa saxiix labada arnaaudna waxay yidhahdeen sanadkiisu waa jayid marka calaa kulli xaal xadiiskan markaa riwaayada caamir ma asixin laakiin xadiis kaleoo la micna abaa inaga kaafinaya oo abu hurayra markaa soo wariyey yani markaa ayaa inaga kaafinaya oo ibnu maaja ayaa soo wariyeen xadiiskaasina waa la macno oo waxa uu sheegaya can abi hurayrata ana rasuula llahi sala allahu alayh wasalam sallaa calaa janaasatin suma ataa qabra almayiti faxasaa calayhi min qibali ra'sihi halaatan yacni xadiiska culammadu saxiixinayaan ahlu cilmiga badan inu soo raray xadiiskaa weeyaan marka waxa weeye saddexda markaa yani markaa xantoobe ciidda saydhinta uu ku saydhinayo yani xadiiskaasaa markaa ina tusinaya oo laga qaadanaya xadiiskaas ayaa laga qaadanaya laakiin qadarka kale ee ku saabsan waxa weeye inuu markaa cusmaan ibnu madcuun ku tukaday yani waxa weeye waxaan filaya xadiis kale inay leedahay ayaan filaya hadda waxa weye mawdicu shaahidka waxa weeye faxaha calayhi halaaa xasayaatin qadarkaasna waa tilmaamo waa sheegay inuu xabaashi tegey yani markaa saddex xantoobe oo ciidana uu xagga madaxa kaga saydhiyey marka taasi waxay tilmaamaysaa inay sunno tahay ruuxii markaa aadka ka qayb gala ee aan markaa maydka ciidda wax kaga rogin ee markaa dul joogay inuu waxa weeye calaalaqali saddex xantoobo soo qaado oo si uga qayb qaato aaskaa inay sunne u tahay saddex xantoobo xantoobo intuu soo qaado saddexda xantoobo inuu ku saydhiyo saddexda xantoobo inuu ku saydhiyaa sidaasi inay sunno tahay baa laga qaadanaya oo xadiiska markaa uu faa'iideynaya xadiiska shan boqol iyo laba iyo siddeetan wacan cusmaana radia allaahu canhu cusmaan waxaa laga soo wariyey ilaa raalliha ka noqdee qaala inuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahi waxa uu ahaa idaa faraqa min dafni lmayiti hadduu ka faaruqo maydka aasitaankiisa hadduu ka faaruqo waqafa calayhi waa isdultaagi jiray nebigu sala allahu alayh wasalam wa qaala wuxuu odhan jiray istakfiruu u dembidhaaf dalba liakhiikum walaalkiin u dembidhaaf dalba wasaluu u weydiiya ilaahay lahu markaa isaga walaalkiin atasbiita sugis su'aasha qabriga in lagu sugo oo su'aasha markaa xaqee wanaagsan la solonsiiyo ilahay uga barya fa innahu al'aana yus'al maxaa yeelay haddaa la weydiinaya labadii malag hadday u yimaadeen haddaa markaa su'aashii la weydiinaya imtixaankii qabriga ayaa hadda la imtixaanaya la weydiinaya marka maadaama ay sidaas tahay yacni marka waxa weeye dembidhaafna ilaahay uga barya waxaa kalaa samaysaan ilaahay waxaa uga baridaan in la sugo oo hadalkii sugnaaye xaqa ahaa in lagu sugo sidaa ilahay uga barya rawaahu abu daawuud ayaa soo wariyay wasaxaxahu alxaakimu xadiiskana xaakim waa saxiixiyey oo waxa uu yidhi waa xadiis yacni markaa saxiixulisnaad ah ayuu marka uu yidhi dahabina waa ku waafaqay oo waxa weeye waa ku raacay wa bilmunaasaba waxa weeye yacni dahabi waxa uu ahaa markaa caalim markaa weyn oo waxa weeye culammada markaa waaweyne markaa a'immada abuu ka mid ahaa oo markaa yacni ku tabaxurtay cilmulxadiidka aad iyo aadka u taqaanay waa ninkii xaafid ibnu xajar uu yidhi biyaha samsamka waxaan u cabbay inaan derajada markaysaga xagga xadiiska iyo ragga axaadiista soo wariya waxa ku saabsan derajadii dahabi ka gaadhay oo kale inaan ka gaadhaan biyo samsam u cabbay buuri inaan derajadii saasoo kale gaadho ayaan biyaha samsamka u cabbay buuri doorkii hore sidaasuu u cabbay markii dambena wuxuu yidhi waxaan u cabbay inaan derajadiisi dhaafo ayaan biyaha samsamka u cabbay xadiis baa nabiga laga soo wariyey sala allahu aleyh wasalam maa u zamzama lima shuriba lah biyaha samsamku wixii loo cabbo ayaa u sugnaaday oo qofku hadduu wax markaa u cabbo wanaagsan ou ilaahay ka baryo waxa wanaagsana uu biyaha samsamka u cabbay ee uu ilaahay weydiistay wuu helaa wuu helaa oo ilaahay waa siiya marka sidaasna waxaa ku soo arooray xadiis ayaa ku soo arooray marka waxa weeye yacni waa markaa yacni min alaa'imma alkibaar ayuu markaa ka mid ahaa yacni markaa dahabi yacni waxaa laga yaabaa dadka marka waxa weeye yacni aan aqoonta u lahayn markay maqlaan yacni wa waafaqahu dahabiyu inay yidhaahdaan dahabi markaysaga isaga waxba tasxiixinay maayo miya yani ma wuxuu waafaqaa un had iyo jeer xaakimunbu iska waafaqaa yani hadduu wax garanayo muxuu wuxu saxiixin waaye marka waxa weeye sidaas ma ahe wuxuu ahaa markaysaga caalim ayuu ahaa markaysaga aad iyo aad yani waxa weeye marka u cilmi badan ayuu ahaa oo derajada xadiiska uu ka gaadhoo kale marka aan la arag ayuu marka ahaa waxaanu leeyahay tacaqubaad markaysaga xaakim marka uu ku tacaqubo uu meelaha qaarkood kaga daba tago ayuu leeyahay kalaamo kaleo markaysaga meelo kaleo axaadiistaa ku saxiixiya ama ku daciifiyana taasina way jirtaayo markaa waa leeyahay ta ku saabsan muwaafaqa in laga cabiro culamada qaarkood baa taas markaa naqdi u soo arooriyey oo waxay yidhaahdeen in la yidhaahdo wawaafaqahu markaa dahabiyo oo hadalkii culammadu had iyo jeer iskaga dareerayba yacni muu odhan dahabi wixii aan kitaabkiisa kitaabkii mustadragaabuu ikhtisaar ku sameeyo waa gaabiyey markuu ikhtisaarka ku sameeyey meelaha uu khilaafay la garay marka meelaha aanu ku khilaafin in la yidhaahdo waa waafaqahu culamada qaarkood waa diideen waxay yidhahdeen sukuut in laga cabiraa fiican sidaas yadaa naqdiga noocaasina waa jiraa laakiin lisaanka ahlucilmigu wuxuu iskaga dareeray inay yidhahdaan wawaafaqahu dahabiyu wallahu aclam xadiiska waxaa kaloo quweeyey nawowi oo markaa waxa weeye taxsiiniyey xadiiska khulaasada iyo majmuuca iyo adkaarta saddexda kitaabba waa ku taxsiiniyey waxaa kaloo markaa xadiiska taxsiiniyey xaafid ibnu xajar ayaa amaaliga markaysaga ku yani uu leeyahay yani markaa ku yani taxsiiniyey siduu shucayb alarnauud yani kaga soo raray takhriijka sharxu sunnaha uu takhriijiyey waxaa kaloo xadiiska saxiixiyey markaa albani oo axkaamuljanaa'iska iyo saxiixu abi daawuudka labadaba ku saxiixiyey waxaa kaloo xadiiska taxsiiniyey waadici oo jaamicu saxiixa ku taxsiiniyey oo xasan ku xukumay arnauud labada arnauud ba iyaguna marka waxay yidhahdeen xadiisku waa saxiix marka calaa kulli xaal xadiiskani waa xadiis saxiix oo qawiya yani marka weeye waxaanu tilmaamayaa nabigu sala allahu aleyh wasalam markuu maydka aasitaankiisa ka faaruqo inuu waxa weeye markaa xabaasha inuu isyaro dultaagi jiray inaanu markiiba iska carari jirin sidaas aawadeed sunnaha nebigu sala allahu aleyh wasalam waxay tahay xabaashii marka laga faaruqo in yar waa in la joogaa in yar waa in la joogaa maydkiina inuu weheshado ayaa laga yaabaa markaysagaa dadkan markaa dul jooga inuu weheshado ayaa dhici karta sidaas aawadeed saxaabigai camr bnulcaas la odhan jiray waa kii ku dardaarmayey oo uu yidhi saddex goor baan soo maray saddex wakti saddexdaa wakti ee aan soo maray mar waxaan arko nebigaan ugu necbaa buu yidhi marka haddaan sidaa ku dhiman lahaa waa markuu gaalka ahaaye haddaan sidaa ku dhiman lahaa naartaan geli lahaa buuri markii dambena waan islaamay buuri nebigaan markaa yacni raacay oo u gargaaray markaana jacaylkii nebigu qalbigayga ayuu galay haybadda aan markaa yacni nebigu agtayda ka leeyahay daraaddeed sare uma eegi kari jirin haddii laygu yidhahdo markaa sifee oo siduu u ekaa maba sifayn kareen buuri oo waayo inaan sare u eegaba ma awoodi karo haddaan xaaladdaa ku dhiman lahaana jannadaan geli lahaa buuri laakiin intii nebiga ka dambaysay xaaladdii wax badan baa markaysaga aanu samaynay buuri markaa ma garanaya buui maanta xaalkaygu ima cadda meeshaan ku dambayn doonaa iima cadda buuri marka haddii ay yacni xabaashayda yacni marka ay aastaan in markaa neef geela laga qalo oo hilibkiisa laga qaybiyo xabaasha markaa dul jooga buu yidhi xabaasha dul jooga bal su-aasha marka lay weydiinayo aan idin weheshade eh yacni markaa dul jooga ayuu markaa u yidhi marka waxa weeye dardaarankii saxaabigaasina siduu ku dardaarmay caynkaas iyadaa bay ahayd waxaa kaloo xadiisku markaa uu tilmaamayaa in maydka dembi dhaaf in ilaahay loo weydiiyaa inay sunno tahay maadaama nebigu amray iyo in su-aasha in lagu sugo ilaahay looga baryaa labaduba inay sunno tahay ayaa xadiiska laga qaadanaya waxaanay ku tusinaysaa xabaasha korkeeda in laga duceeyo maydka loo duceeyaa inay tahay mid sunno oo jirta markaa inay tahay ayaa laga qaadanaya oo aan la odhanin marka waxa weeye dee salaatuljanaasihii salaaddii markaanu ku tukanaynaan u ducaynay aan taa lagu kaaftoomin ee laakiin xabaasha marka la dul joogo markaa lafteedana in loo duceeyo ayaa markaa ay inoo tilmaamaysaa xadiisku inoo tilmaamaya fa innahu al'aana yus'al waxaa looga jeedaa waa munkar iyo nakiir labadii malag baa u imanaya markay u yimaadaan bay waxay su'aalayaan man rabbuka wamaa diinuka waman nabiyuka ama wamaa kunta taquulu fi hada arajul aw waxaa la weydiinayaa usuusha saddexda ah yacni rabbigaa waa kuma nebigaagu waa kuma diintaadu waa tuma markaa ruuxii yacni wanaagsanaa yacni dadku siday maanta u kala yaqaaniin maaha siday su-aasha ugu kala jawaabayaan waxaa jira ruux munaafiqoo markaa afka ka yaqaana ayaa suurowda markaa sidaas aawadeed yani waxay u jawaabayaan siday u kala wanaagsanaayeen yani yuthabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati addunya wa fi alaakhira kuwa waxa weeye mu'miniinta ilaahay waxa uu ku sugayaa hadalka sugan ee xaqa ah ayuu ilaahay ku sugayaa baa la yidhi oo waa mu'miniinta kuwa iimaanka iyo camalka saalixa leh ka laakiin munaafiqa ama gaalkaa isaga su-aasha lama solonsiinayo lama solonsiinayo yani sidaas yadaa weeyaan wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atuub